adeegyada la siiya dadka qaxootiga sida tacliinta raashinka daawada biyaha iyo dhammaan gargaarka muhiimka waxaa u dheer fursado dib u dejin oo ay ka helaan wadamada reer galbeedka
qaxootiga horta dad badan baa buufisku uu dhaga tiray oo wareeray oo maaragtay isla hadlay oo keligii sheekaystay oo keligii hogmay ilaahay waa naga nabadgeliya dadka asaga ah irsaaqadana ilaahay baa bixiya qofkana ilaahay baa irsaaqada ilaahay baa haya meel kasta oo tagtana irsaaqadaada kuma waayeysid balse buufiska xeryaha wuxuu hakad galay afartii sane madaxweynihii hore ee maraykanka uu xilka hayay donald trump maadaama dowladda maraykanka ay ahayd deeqbixiyaha ugu weyn ee dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna arrinkaasi niyajab ku noqotay qoysas badan oo diyaar u ahaa in loo qaado wadankaas afartii sano uu daraam haystay maadaama falaayaan ahaa hooyadey walaaladii kuley maraykan jireen afartii sano uu daraam haystay aniga familigeyga hataa waan isweynay waxaan kala galnay mugdi ee waan kala habsaanay hadda waxaan rajeynaa aniga familigeyga inaan wada midoobi doono insha allah xubi gabay faarax waxay ka mid tahay dadka uu saameeyey xayiraadii lagu soo rogay qaxootiga dhadhaab niijab weynaan dareennay mugdi baan galnay sidii hore weyn iska kay bedeshay marxalo adag baan soo marnay marka madaxweynaha ka hore qabsada daraam kii kale annaga buufiskeenii bishii sideedaadaan rajeynaa inay tahay waxaan marnay waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxayna soo siiyeen kiis namba ilaa ay hadartaan horto waxaanahay dadka ku jiro kiiskooda uu dib u dhacsan yahay waan nahay familigay kulli waa la wada qaaday walaaladii hooyadii kulli maraykanay jiraan qofta keliya hadda afrika joogto waa aniga waxaan rajeynaa insha allah in aan rajeyn doono hadda guul maadaama uu qabsada madaxweyne fiican wadanka xubbi qoyskeeda waa la wada qaaday balse keligeed ayaa ku xayiran xeryaha intuuna daraam qaban horteeda waxaan ahayn qof buufiskeedii iyo falaageeda uu diyaar yahay waan shoobin garaysanay waxaan sugaynay in nala qaado waxaa qabsaday wadankii maraykan ama u s a nala qaadi rabay daraam afarta sano u hays waxaynoo ahayd afar sano mugdi ah hadda waxaa la wareegay xilka sidaan maqli bedhan waxaan rajaynaynaa hadda si wanaagsan si qurux badan siduu hadda noogu bilowda buufiskana noogu socon doono bishii koo iyo tobanaad waan soo marnay waxaan soo marnay waraysanba online wax naguna marsiiyey tuutuugan dhexdiisay waxaan soo marnay haddana waraysi warqadahaasayna soo siiyeen waxay noola soo yeeshteen interview caadi ah dhanka kale abwaan bashiir faarax buraale oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha ayaa tixgabaya ka tiriyay caqabadaha lagala kulmo buufiska balse marka hore wuxuu cabirayaa nolosha xeryaha dhinacyada dhadhaabeed bulshada jeelka wada dhooban ee dhaqaaqa loo diidayee la yska dhowrayo soddon sani iyo dheeraad xeryaha dheelka la caweeyo dadkii itixaam dhammaystiran dadkii maraya dhowr maalin ee falayga loo soo dhejiyey ama dhambaalkiisa khudbadduu taraam dhigee ku xidhay dhoofkii soo galayay dhawaaqii taraam maalintuu gaadhay dhagahooda qaar baa dhaqaaqoo ku tagay oo dhurwaa cunaye
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab